haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka inayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga dalka eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyey halkaasi sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa saddex ilaa iyo toddoba kun ayaa in muddo ah ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal isagoo ka hadlayey dhowaan xafladdii uu xilka ku wareejinayey ayaa madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo uu markii ugu horreysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkooda waxay dhammaysteen santii lasoo dhaafay dhexaad iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madal madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horraysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiis waa socdaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argixisada ay dalka ku hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ayaa isna isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xorayntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma leheen dal kalena ma laha ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah cabdisalaan guuleed taliya xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambaysay ee ay ka hayaan xaaladda dhallinyaradaasi ciidanka eritrea loo qaaday waa ciidamo badan dowladda soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib waxay qiratay ilaa shan kun dhallinyaradii soo goostay oo ka soo lugeeyey soomaaliya lugta kusoo galo ilaa afartan iyo shan intaan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan laleeyahay gaarayaan waxay sheegeen inay shan kun iyo shan boqol ahaayeen waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yidhaha waaca iyo baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta musawac iyo casab iyo dhulkaas maaragtay marayinka loo tababarayay ahaayeen ciidankaas dagaal eritri dagaalka tigray iyo maaragtay etoobiya ma aysan gelin ciidan waxay ahayn ciidan badda loo tababaray nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen qaar baa indhabeelay dowladda eritayaanka waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jebiso inay jidad ku dhisto inay yani way ku shaqaysanaysay nolol xumo aada u badan daawo la-aan qaaraa ku indhabeelay intaan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyeen dhalinyarada meesha joogtay qaar badan isqabsa iyaga ciidamada eritriyaanka tababaraya kamid ahaabay u dhinteen marka kuwo dad sidaasoo daruufo badan u dhintay way jiraan laakiin intooda badan way nool yihin xeradii hadda waa laga bedelay xero cusub oo magaalada musawac oo casmaro u dhow agteeda ayaa meelaa la geeyey waxay keliya ka cabanayaan waxaa weya qabow meeshaas xooga ka jira habeenkii oo dhega saddex qofood hadda bishii lasoo dhaafo maraan xiriir la sameeyey saddex camal ayaa nooga dhimatay qabow dhar nagu filana ma haysano waxay dhaheen aada waxay uga cabaadayeen nolol xumo iyo dhibaato ka haysata ciidan kaloo waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana tiradiisu ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca baadhame iyo xuduudda eritrea iyo etoobiya dhexdooda la geeyey oo ciidan afentry ahay waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen sida aad ku aragteenba warbixino badanne la aaminsanya inay dagaalkaas ku le-deen in badan oo kamid a kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cid ka warhaysa malaha ma aha markii ugu horreysay oo ciidamo soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin turkiga uganda iyo jibuuti laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda arrintan ciidamada la geeyey eritrea ayaa waxaa cambaar gaara u yeelay laba arrimood in halkaasi lagu geeyey qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay-adda nabad sugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo in dhallinyaradaasi markii la qorayey loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar in lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta laakiin shaqola'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhallinyaro badan inay ku biiraan ciidanka waxaa sidoo kale ka faa'iidaysta daruufaha dhallinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada tababarka u jooga eritrea la siray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey eritrea xasan shire sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika ayaan su-aashaasi weydiiyey waa mahadsantihiin colaad ama bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh marka koowaad arrintan oo dhallinyarada soomaaliyeed ee shanta kun kor u dhaafay loo diray dalka eritrea si ay tababar usoo qaataan laba arrinba waa lagu jebiyey iyo arrimo kale oo maarataoo maaragtay oo hadda aan la koobi karayn arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go'daa si volunteer ah waa shaqo askarinimadu waa shaqo inay dhahaan waa ogolnahay meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo meeshaas baad tegaysiin tababarkaas baa laydin soo siinaya askar ka tirsan ciidanka baad naqanaysiin ay saxiixaan ay ogolaadaan tartan baa loo galaa weli maarata arrimahaas oo kale waa competitive aad baa maarata dhallinyaradu u jecel yihiin marka labaadna waxay tahay marka taas waxaa lagu jebiyey waxa la yidhahdo false britons ayaa la sameeyey waxaa la yidhahda been abuur ayaa lagu qiyaamay meel kale baa shaqa laidiin geenaya baa la yidhi ka dambana meeshaas baa lagu shubay marka waa dembi iban xeerka ciqaabtu waa oogayaa dembi weeye in false britons amba been iyo khiyaamo lagu sameeyo qof amba dad kan labaadna waxay taasaan sheegay askarinimadu waa waa shaqo shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa uu ogolaadaa uu si volunteera uu saxiixaa marka labadaas baa lagu jebiyey waxaa kaleetoo jira in haddana la meel kale masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn oo laba wadan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii amba waddan dhexdiisa etoobiya iyo eritrea oo markaa ayagana duulaan ku ah qayb ka mida etoobiya in laga qayb geliyey oo dagaalkaa ay ka qayb qaateen tigray taasna annada waa arrin kaleeto oo jebinaysa shuruucda caalamiga ah marka intaba meel ka dhacyo aada u weyn bay tahay dhallinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayo qabo in waddankoodii lagu soo celiyo ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented gareeyo oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankoodii lagu soo celiyey tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii janawari sanadkii labada kun koo iyo labaatankii markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka tigray iyagoo xulafo la ah ciidamada etoobiya iyo eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda tigray ee t b l f waqooyiga dalka ethoobiya dowladda soomaaliya iyo ethoobiya labaduba way beeniyeen arrintaas marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar le uga jawaabtay waxay ahayd bishii janawari ee labada kun kow iyo labaatankii waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cusmaan abuukar dube oo hadda xildhibaan ka ah baarlamaanka soomaaliya waxa uu beeniyey in ciidamo soomaali ah ay ka dagaalameen tigray waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan arrintu waa arrin cud ma jiro hal askarina inagama dhinto hal askarina dhibaata inagama dhacdo ciidamadeennina waa inoo caafimaad qabaan iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo divers in la duwo dhibaatooyinka shisheeyo ay dalka ku hayaan waalidiintu hal degmo ma joogaan hal gobol ma joogaan hal state ma joogaan every corner stateyada dalkao dhan bay ka yimaadeen every stateyada dalkao dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin ay caafimaad qabaan de wax wax qarsoomana ka weyn ciida waana waxaan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed ciidamadeennuna isku fillaan doonaan cadowgana aynu ka adkaan doono dhowaa markii madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay xasan sheekh maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda bariimo isaaq warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yidhaahdo yaasir cabdulaahi axmed iyo bashiir cabdulaahi axmed waxaa ugu wardambeysay muddo haatan afar sannadood laga joogo walaalow meelow ila tiriyey mar laga sheegay hooyaan ahay aabbo waa iga daran yahay warkeeda daa ma hurdo ma seexdo ma hurdoodo ma jiifo cunto ma cuno waxay ahayn wiilkayga macallin isguul jaamacad dhammeeyey macallin dugsi marow noqday bashiir cabdulaahi saasou ahay yaasir cabdulaahi dugsi dhexow ahay qur-aankana waa dhammeeyey ilmaha dadaa dhalay waa korsanay waa si xunaan ku korinay xamaalaan ku korinay biil kuma soo korinay iyo mushaar odageyguma qaato hooyo brimo ayaa codsi u jeedisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub kama kama waa waxaan ragnimadiisa raganimadiisa haddow waa dhalnay oo intuuna xishmeeyo noo keeno waa u mahad celinaynaa ha waa sharafan yahay ha noo keeno hadduu isagu dhaamo farmaajo hadduu dhaamo ha noo keeno biyood gaarane cismaan iyana waxay ka mid tahay hooyooyinka ay wiilashu ka maqan yihiin waxaa iga maqan wiil la yidhaahdo baasha cabdicali markii igu war dambaysana wuxuu yidhi eletriyaan joogaa hooyo cabiidis badan meeshaan imaanshadeeda aniga waa ka qoomamey waa laysoo sarey cunug lasoo qalda oo meeshaan la keenaan ahay meelan ka baxana ma aqaan kayga lix iyo toban sanoo jire lix iyo toban sanoo jire ciyaalka xaafadou ahay banooniyow dheeli jiray waa la iga tashiiliyey dowladou qortay aniga ma ogeyn cunug caqligiisu kala go-ana ma ahayn halkii marna oon warkiisa helayn inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro oo inqaab badan oo muxuu ahante oo ku jiro inuusan soo bixi karin oona wadankii meel uga soo baxana uuna garanaynin inuu muxuu ahante dhibaato fara badan oo ku jiro inay derbiyaal dhisaayaan in qoryo lagu guraa dhib fara badan oo ii sabaan markaas aniga aan xamili waay markaan la hadla hadda saan waxaan ku moogahay sanadii bar sidoo kale hooyo biyood ayaa madaxweynaha ka codsatay in wiilkeeda loo soo celiyo madaxweynaha cusub oo xilka la wareega xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto inuu igu soo safarsiiyo cunugaygiaan ka rabaa maxuu anta xasan sheekh maxamuud hadduu farmaajo ilmeyna gatana inuu maxkamadda ii saaro qoyska cumar maxamuud wardheere waxaa ka maqan wiilkooda cabdirasaaq cumar oo siddeed iyo toban jir ahaa xilliga la qaadayey cabdirasaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay laba jeer muddo afar sano ah oo uu maqnaa walaashihiis muna cumar maxamuud wardheere ayaa ku faraxsan hadalka dhowaan ka soo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah in dowladdiisu ay ka shaqaynayso sidii dhallinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa aabay waa siddeeta jir waxa weye waa ka walwalayaa wata wataanishe wiilkay waa wuu yalaay ilmaha markaa toban iyo sideed sano jiro ahay cunug weligii meel aada ma ahayn marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmahena loo soo celiyo wallahi waan ku faraxnay mar markau asiga yimid ayaa nala hadlay owal wax nala hadla ma lahayn waxa weye ilmaheni in keenaya owal qofnana ma lahayn qofnana ma soo hadal qaadeen waa mudaharaadna wax walbaan sameyn wax nala hadlo ama ilmihii noo sheega waa lahayn hadda markuu ilmihiina waa nii soo celinay waan ku faraxnay waan u duceynay waana ku faraxsannaha waana taageersannahay ilaahayna casaawajalaana hala garab galo sida ugu dhaqsiyaa badan ilmahayni inuu noogu soo celshaan ka codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalin walba hooyaday waa ka fakertaa aabbay dhiikar buu qabaa hooyaday dhiikar bay qabtaa maalin walba way ka walwalayaan codsiga koobaadan dirsanayna waxaa weeye madaxweyne midkii ummadda soomaaliyeed u adeegay hooyooyinka murugta ka bay-iyey allaha kaa dhigo allaha kaa dhigo allaha kaa dhigo codsigeyga anugu intaas buu ku egyahay abba cumar maxamuud wardheere oo ah siddeetan jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha soomaaliya wiilkayga meel alle meelow jireen meelow jira ma naqaan awel waxaa la yidhi waxaa la geeyahaa waxaana loo sheegay oo nogala waday qadaraa la geeyahaa la yidhi qadaraa nogala waday qadaraada la geeyahaa la yidhi lamana geeyinaa la yidhi kabacdii waxaa la geeyey electreyaa la geeyey madaxweynaha waxaan ka codsan cusub waxaan ka waxaan ka codsanayaa siddeetan sanaan jira waana indhalacay meelaan fadhiyaa madaxweynaha cimrigiisa allaha dheereeyo cadaabkeena allah ka korsho waxaan kaa rab waxaan kaa rabaa inaad ilmihii ilmahaas aad noo keento waxaan ka codsanayaa inuu meel alle wiilkaas iyo wixii la jira inuu noo keeno qaar ka mid ah waalidka dhallinyarada maqan ayaa sida uu barnaamijka elayska xog ku helay dhowaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ka codsaday soo celinta dhallinyaradan oo ka mid ahayd ballanqaadyadiisii ololaha doorashada taliyo xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya cabdisalaam guuleed ayaa qaba in soo celinta dhallinyaradan aanay u fududeyn sida dadku moodayaan loona baahan yahay taxadar dheeriya iyo howl adag waxay u baahan tahay arrintaas ciidankii warkaalayo iyo waxa la yidhahda ma jiraan ama meel ciidan joogo lasoo qaadaa ma ahan siyaasadaa ku hareereysan sababtay meesha u joogaan sababta loo geeyey kuwa dhintay maxagey jiraan kuwa nool maxay yihiin faylashooda in la helo oo lagu rekuruud gareeyey oo lagu qorayey laanna haddaad waxa kaa maqan aadan aqoonin waxa aad keensanaysa ma taqaanin haddaad haddaad saddex kun sool aad hesho eeliwaa saddexdaanay ahaayeen waanaad dhihi karta maya faylashu intan way ka badayin ciidankaas markii la qaadayey dukumenti saxa lagama qorin baasboorra ma aysan lahayn shahaadooyin ma lahayn id kaara looma samaynin habeen badow ayaa diyaarada lagu daadgureeyey si qarsoodiya ayaa lagu xulay meel qarsoodiya ayaa lagu xulay waxay u baahan yihiin taxadir dheeraada waxay u baahan yihin dadaal baaritaan dheer waa arrin qaran weeyaan arrintaas arrin qaran oo qaranka soomaaliya hortaala weeyaan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyey dalka eritreya sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii iyo qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaradaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday in carruurtooda loo soo celiyo cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalaacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news dot com ama boggeenna facebooka inta aan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colar xasan oo idin leh nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o a ciddii uu seegay inta jecelnay mar kale dib u daalacataan waxa ay mar kasta kala socon karaan websiteenna v o a somali com